Dadka ku nool deegaanka xinbarwaaqo oo hoostaga magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa wajahaya caqabado dhanka nolosha oo ay ka mid yihiin biyo yari, isgaarsiin la'aan, bacaad saameeyay deegaanka kaasi oo xiray wadooyinkii ay isticmaali lahaayeen gaadiidka isla markaasina ku rogmaday qaar ka mid ah guryihii iyo goobihii ganacsiga. Bukaanada deegaankan ayaa loo qaadaa magaalooyinka u dhow halka bulshada ay biyaha u doontaan ceelka Qoryaale oo laba iyo toban kiiloomitir u jira deegaanka xinbarwaaqo. Qaar ka mid ah bulshada deegaankan ayaa ka warramaya caqabadaha haysta iyaga oo maamulka Galmudug ka codsaday inay soo caawiyaan.
meeshaas aad arkaysaanba waa ximbarwaaqo waxaana haysta saa ogtiinba bacaad tira badan oo aan u dabar weynay saa arkaysaanba guryihii waa xiran yihiin bakhaarradii raashin waa ku xiran yahay waddadii waa la mari waayey een, wax badan aan carrada ku qaylinay een, waxaan rabnaa marka in macnaha gacan laku siiyo oo dal iyo dibadba dowladda galmudug ama dowladda dhexe ama hay-adaha iyo jaaliyadaha waxay khusayso ay gacan ugu siiyaan si bacadkaan looga qaadi lahaa Een, waxaa kaloo labeeya een, biyo male meesha ceeshihii xeebta way wada xabaalmeen een, bacaadkaasaa ku fadhiistay biyana waxaa noogu sokeeya ceel la yidhaahdo goryaale oo iyo toban kiiloomitir noo jira ayana waxaa codsanaynaa biyahaas in loo soo jiido oo macnaha een, naloo soo jiido biyo naloo gasho si- een, dowladda dhexe iyo dowladda galmudug iyo maamulada aan ka ka codsanayna iyo jaaliyadaha in biyahaas naloo soo jiido qaybta la saddexaad ee waa caafimaadka dawadii iyo waxqabadkii iyo wixii kaloo macnaha dadkii shaqaale iyo intaba waa noo joogaan dawadii waa naga maqan iyo macnaha een, dayactirkiisii ayana waa rabnaa baahida jirtaa meeshan eh, midda koowaad waxaa haysta bacaad suuqa ximbarwaaqo eh, xiray oo baabuurtu aysan keenin macnaha aysan mari karin oo labada kun toban iyo lixdii ilaa maanta oo ay maraysa labada kun labaatan iyo shanta intaasuu xirnaa suuqa ximbarwaaqo waxaan rabnaa insha allah inaan maarata inta ka dhiman iyo galmudug ama federaal ama jaariyadaha ama ganacsato maanta waxaan rabnaa waxyaalaha naga dhiman in lala dhammaystiro oo aad iyo aad ay uga qayb qaataan si wad aan looga faa'iidaysano bacaadkaas maaragtay danyarta ah oo macnaha maanta xiran dad waxaa ka mid ah dumar eh, agoommo een, haysta oo maanta meheradii ay ku gadanayeen wax ku gadanayeen ay ka xirmeen Eh, raritaan ay raraana meel kale ay ku degaan aan heli karin Een, bacaadkina awoodda iskaga qaadaan ilaahay baa awoodda le aan heli karin
ciiddaasaan haydo inkastoo waxaan ahay ateenadeen ateena la'aan waan haydaa oo haddaa koob shaaxa cabna dancadaha fuulayna aqadaan raadinayna iyo internet iyo ad- ateenaba nin dhibka naaso waa dhibkaas magaalooyinka lamid ah waa haastaan ateenooyin laba laba iyo saddex saddexa u taagan annaga horka ateen ateenadaas nagala soo caawiyo inkastoo ciiddaana waan haydaa bacdooyinkii wadooyinkii wixna waa xirnadeen gurmad hana la siyaade dowladda federaalka dowladda soomaaliya dowladda galmudug intaba hanagala soo hadlaan ee hanala jawaab deg deg hanala soo diraan Dadka ku nool deegaanka xinbarwaaqo oo hoostaga magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa u baahan gurmad degdeg ah si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee ay codsadeen.